sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan labayo toban qof ayaa ku dhintay ku dhowaad soddon kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo saaka lala beegsaday xero ay degganaayeen ciidamada dowladda soomaaliya ee maamulka kumeelgaadhka ah ee jubba oo ku taalla magaalada kismaayo qof wata gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa weeraray xerada tababarka ciidamada ee kismaayo korneyl axmed caato oo ah taliyo ku-xigeenka ciidamadaasi halkaas deggan ayaa v o ega warramay sida qaraxaasi u dhacay
acuudu billaahi min ashaydaani arajiim saaka markay ahayd siddeeddii iyo bartii subaxnimo ayaa cadowgii ugus yuu soo weeraray xaradii ciidanka isku dhafka ah dugsigii kismaayo khasaaro way jirtaa dhimashiya dhaawac dib baana ka soo sheegi doonnaa waana la caabiyey ayagoo maaragtay isku dayeen inay maaragtay qarax labaad iyo howlo kaleba ay fuliyaan ilaahay baa mahad leh dhimashiya dhaawacna way jiraan laakiin dib baan ka soo sheegi doonnaa gaari noohaa oo cad buu ahaa gaari ismiidaamin buu ahaa oo magaalada ka yimid gaariga aniga naftayda waan daba socday magaaladuu ka yimid albaabkii horee laga soo geli jira kamuuna soo gelin waddo jir caddo ahoo magaalada jaamacadda qarkeeda ayuu ka soo leexday jaamacaddaan geli rabay aniga waan arkayay gaariga leexanaayo markii uu gaariga leexdo jaamacadda albaabkeeda aan taaganaan qaraxa maqlay markaan ku soo noqonnayna waxaan arrinay khasaaraha iyo uu geystay wixii kaloo daba socdayna waa la qabtay mucaamalaad iyo raggii ka dambeeyey oo dhanna waa haynaa hadda maaragtay baaris baana ku socotaa qofkaas waa qofkii gaariga waday ee isqarxiyey qofka meesha yaalla waa qofkii gaariga waday oo isqarxiyey gacan ku-dhiigle ahaa inuu wax halaagay ugu talagalay dhowr qof weeyey ilaa saddex afar weeyaan waa lala baarayaa baaritaankooduna waa lagu jiraa kaasi wuxuu ahaa korneyl axmed caato oo ah taliyo ku-xigeenka ciidamadaasi halkaasi degan oo v o a uga warramayey sida qarax uu u dhacay dhinaca kale xaaladii ugu dambeysay ee magaalada kismaayo iyo gaar ahaan goobta uu weerarkaasi ka dhacay ee xarunta ay ku tababartaan ciidamada maamulka juba ayaan waxaan ka waraystay wariye khatar maxamuud xareed oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada kismaayo waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga warramo khasaaraha guud ee weerarkaasi maanta ka dhacay magaaladaasi
cabdiraxmaan fure waa mahadsan tahay abaaro sagaalkii subaxnimo ee saaka ayaa qarax u muuqday inuu yahay ismiidaamin waxaa lala beegsaday xerada tababarada ee afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee uu dhowaan xariga ka jaray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud xerada xilligii qaraxa lala beegsanayay waxaa ku sugnaa oo uu tababar oga socday ciidamo cusub oo ka mid ah ciidamadii dhowaan tababarka loo furay weerarkana waxaa lala beegsaday xilli ay feelsanaayeen oo ay daruusta ku saabsan ee tababarkan la siinayay ciidamadu khatar bal waxaad noo sheegtaa gaariga laga soo buuxiyo walhaha qarxa ee lagu fuliyey weerarkaasi ka dhacay magaalada kismaayo nooc uu ahaa iyo xilliga markaasi weerarka lagu qaaday xaruntaasi gaariga qaraxa lagu fuliyey waxa uu ahaa gaari nooca loo yaqaano tiyota noha waxaana saarnaa qof naftiihuro ah markii uu xerada ciidamada tababarka uu u socday uu soo dhex istaagayna halkaas ayuu ku qarxay runtii cabdiraxmaan mar aan tagnay doobta qaraxa uu ka dhacay waxaa ii muuqanayay burburka baabuurkii weerarkan qaraxa loo adeegsaday iyo sidoo kale qof ka mid a qof la sheegay inuu ahaa darawalkii isqarxiyey ee gaariga kaxeenayay waxaa jira khasaare kala duwan oo ka dhashay qaraxa saaka ka dhacay xerada ciidamada tababarka ee magaalada kismaayo dhimasho iyo dhaawac kala duwan ayaa ka dhashay khadar waxaynu ognahay in goobta weerarku ka dhacay tahay xarun uu ciidan isku dhafa uga socday tababar dhimashadana waxaa lagu sheegay dhowr iyo toban ka mid a ciidankaasi wax shacab ah oo dhimashiyo dhaawac oo weerarkaasi ka soo gaaray miyaa jira ee tir ahaan tirada guud ee dhakhaatiirta iyo xarumaha caafimaadku ee dhaawaca ku sheegayaanna waa imisa howlwadeenada iyo mas-uuliyiinta dhinaca cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo oo aan kula kulmay gudaha cisbitaalka ayaa ii xaqiijiyey in ilaa dhowr iyo toban askari ay ku geeriyoodeen qaraxa lala beegsaday xerada halka dhaawacuna uu gaaraya ilaa soddon iyo dhowr askari marka ma jiro wax shacab ah oo ku waxyeeloobay qaraxaasi khasaaraha ugu badanna waxa uu soo gaaray ciidamadii ku sugnaa xerada la weeraray bal xaaladda dhaawaca ciidamada wararka qaar waxay sheegayaan qaarkood inuu ay xaaladda cakiran ama halis ay ku sugan yihiin maamulku muxuu ka damacsanyay ilaa intaad ka waraysay dadkaasi ciidankai dhaawaca halistu soo gaaray waxaa jira sida saraakiisha ciidamada maamulka jubbaland ay ii xaqiijiyeen ilaa laba diyaaradood oo laga soo diray magaalada muqdisho kuwaas oo loogu talagalay in dadkii ama askartii ay dhaawacyada waxyeelada kasoo gaadhay qaraxa loogu qaado magaalada muqdisho si caafimaadkooda loola tacaalo laakiin ka hor inta diyaaradahaasi aan loo soo dirin waxaa ii muuqanaya dhaawacyada askarta oo la geenayo cisbitaalka guud ee magaalada kismaayo saraakiisha cisbitaalka guud ee kismaayona waxay ii sheegeen inay la tacaalayaan dhaawacyada lasoo gaarsiinayo ee ka dhashay qaraxii saaka lagu qaaday xerada tababarada ciidamada ee kismaayo ugu dambayn bal xaaladda guud ee magaalada maadaama qaraxu ahaa mid weyn oo khasaare geystay shacabka iyo siday u arkaan iyo xaaladda guud iyo maamulka miyuu ka hadlay arrimahaasi shacabka ku nool magaalada kismaayo runtii aad ayay u adalayaan weerarkan ismidaaminta ah ee maanta lala beegsaday xerada ciidamada lagu tababaro ee waqooyiga magaalada kismaayo ilaa iyo hadda ma jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oo ka hadlay weerarkan hase yeeshee magaalada ayaa laga dareemayaa feejignaan ka duwan sidii markii hore ay ahayd kadib markii weerarkan lagu qaaday xerada tababarada ciidamada waxaana la arkayaa ciidamada maamulka oo aada u feejigan iyagoo baaraya gaadiidka iyo dadweynaha kala duwan ee adeegsanaya waddooyinka kala duwan ee magaalada kismaayo waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa wariyey khatar maxamuud xareed oo iga warramayey xaaladii ugu dambeysay kadib markii maanta uu weerar lagu qaaday xarun ciidanku ku tababarto oo ku taalla magaalada kismaayo